halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo bawlos uu u hadlayey sida yuhuud oo kale oo wuxuu lahaa sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad innagoo jinsigeennu yuhuud yahay oo aan ahayn dembiilayaal aan yuhuud ahayn haddaba yuhuuddii waagaasi waxay u arki jireen dadka aan yuhuudda ahayn oo dhan inay yihiin dembiilayaal mar kasta ee qofka yuhuudka ah uu ka hadlayo dembi iyo marka uu ka hadlayo dadka aan yuhuudda ahayn isugu mid bay ahaan jirtay markaana haatan bawlos canaantiisa ayaa muujinaysa doqonnimada kuwan aan yuhuudda ahayn oo doonaya inay dhowraan sharciga taasina waa doqonnimo haddaan iminka horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxaanse ku qabanaynaa aayaddii shan iyo tobanaad si macaaniga oo buuxdaa aad u heshaan innagoo jinsigeennu yuhuud yahay oo aan ahayn dembiilayaal aan yuhuud ahayn ayaynu weliba garanaynaa inaan nin xaq ku noqon shuqullada sharciga rumaysadka uu ciise masiix ku rumaystay mooyaane xataa innagu waan rumaysannay ciise masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiixa ee aan ahayn shuqullada sharciga maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq kuma noqon doono haddaba waxaa rasuul bawlos uu halkan ku qeexayaa warbixinta fatiran waxaana weeye xaqnimada ku timaada rumaysadka waxaan markaasi garanayaa kuwa aaminsan sharciga looga baahan yahay qofka masiixiga ah ayaa dhibaato ay ka haysataa aayadda waxa aayaddani ay ka soo hor jeedaa qofka weliba aaminsan in sharciga ama camallada dadka lagu badbaado haddii markaasi ay kula noqoto inaad camallo ku darto rumaysadka aad masiixa rumaysan tahay waxaad khafiifinaysaa injiilka waa inaad maanka ku haysato dhegaystow in bawlos qudhiisa uu yidhi haddii qofka yuhuudka ah uu ka tago sharciga ama uu dayriyo si rumaysadkiisa uu xaq ugu noqdo aawadeed ayaa bawlos uu weydiinayaa waxa loogu baahan yahay in dadka aan yuhuudda ahayn ay weli ku dhegganaadaan sharci ayan isticmaalaynin rumaystayaasha yuhuudda ah dooddaasu waxay ahayd tii ka jirtay kiniisadda yeruusaalem oo dhex tiilay guddiga kiniisadda sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad waxaana su'aashii ay taagnayd ahayd miyaa quruumaha masiixiyiinta ah laga doonayaa inay sharciga hoos yimaadaan waxaase ilaah mahadii ah iyadoo uu hagayo ruuxa quduuska ah culimmadii yeruusaalem joogtay ee masiixiyiinta ahayd inay goosteen inaan loo baahnayn in quruumuhu ay hoos yimaadaan sharciga markay joogto badbaadada ilaah markan ma ahan in qofka caadiga ah uu raaco shuruuc maadaama loogu yeedhay waxyaabo aad u sarreeya oo waaweyn miyaa haddaba kuwa aan yuhuudda ahayn ay xaqnimo ku heli karaan sharciga hoostiisa marka yuhuudda qudhooda ay caddeeyeen inaan ninna xaq ku noqonaynin sharciga yuhuuddu waxay sharciga haysteen ugu dhowaan kun iyo shan boqol oo sannadood oo mana ay awoodin inay marnaba sharciga dhowraan maxaa haddaba keenay in quruumaha aan yuhuudda ahayn la hoos keeno sharciga aan badbaadin karin qofka yuhuudka ah rumaystayaasha aan yuhuudda ahayn waxaa xaq looga dhigay nimcada markaana waa doqonnimo in kuwa aan yuhuudda ahayn ay ka yimaadaan nimcada oo ay soo aadaan sharciga kaasoo aan qofka yuhuudiga ahi xaq ka dhigi karin haddaba haddaan yara milicsanno aayadda ayaa bawlos wuxuu ku bilaabayaa oo uu leeyahay waxaynu garanaynaa inaan ninna xaq ku noqon shuqullada sharciga haddaba marka la leeyahay ninna ayaa loola jeedaa qof waliba ha ahaadeen rag ama dumar ha yeeshee la eegi maayo haddii qofku uu caddaan yahay iyo haddii uu madow yahay wuxuuse ka hadlayaa in bini'aadamku ay wada siman yihiin markii ay hor joogaan iskutallaabta waxaana soo baxaya in innaga oo dhaniba aan dembiilayaal nahay oo aan xaq ku noqonno rumaysadka masiixa wuxuu markaasi bawlos caddaynayaa inaan ninna xaq ku noqon shuqullada sharciga waxaana loola jeedaa sharcigii nebi muuse haddaba loolama jeedo markii aad kiniisad ku soo biirayso oo aad masiixi noqoto in waxyi uu kugu soo dego ama aad tahay qof shuruuc iyo nidaam raaca si loo badbaadiyo haddii ay sidaasi tahay waxaad ka hor imaanaysaa aayadda waa marka bawlos uu leeyahay waxaan garanayaa inaan ninna lagu badbaadinin shuqullada sharciga waxa haddaba tanu ay saamaynaysaa sharci waliba oo wuxuu leeyahay ma jiro sharci xadaynaya xaqnimada lagu helo rumaysadka marka ay sidan tahay wuxuu rasuul bawlos ka duwayaa masiixinimada diin waliba oo kale ee dunidan laga isticmaalo waxaana bawlos halkan uu inoogu sheegayaa in xaq laynooga dhigay rumaysad waa rumaysadka kan hirgelinaya xaqnimada masiixa markii aad eegto diimaha kale ee dunida ka jira waxaad arkaysaa inay amar un tahay ha yeeshee masiixinimada waxaa laynoogu muujinayaa in wax waliba laynoo dhammeeyey hawshii waxaa inoo sameeyey masiixa waxaase innaga laynaga doonayaa inaan rumaysanno waxyaalihii masiixu uu inoo sameeyey bal aan dareenkiinna dhegaystayaal u weeciyo warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo rasuul bawlos uu la hadlayey dadka reer korintos wuxuuna leeyahay sidaa daraaddeed waxaan idin ogaysiinayaa inaan nin ruuxa ilaah ku hadlaa odhanaynin ciise waa inkaaran yahay oo aan ninna odhan karin ciise waa rabbi inuu ruuxa quduuska ah ku hadla mooyaane haddaba iminka su'aasha halkan taalla waxa weeye waxa keenay inaynu ciise masiix ugu yeedhno mid inkaaran haddaba marka aynu ciise ka dhigayno mid inkaaran waa marka aynu wixii uu inoo sameeyey ee uu dhammeeyey aynu ku darno camalladeenna oo waxaynu ka dhigaynaa sida inaannu hawshii badbaadada inoo dhammaynin markii masiixu uu fadhiistay gacanta midig ee ilaah ayaa waxaa soo baxaya inuu dhammeeyey hawshii looga baahnaa ee badbaadada oo ma jiraan wax u dhiman markaana ma ahan inaan camalladeenna ku darno badbaadada lagu helo rumaysadka ciise masiix markaana waxaa caddaan noqonaya markii aad shuqulladaada ku eedayso masiixa inaadan lahayn ruuxa quduuska ah ciise masiix qudhiisaa leh sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan waayo isagu iskama hadli doono wuxuuse ku hadli doonaa wuxuu maqlo wuxuuna idiin sheegi doonaa waxa imaanaya wuu i ammaani doonaa waayo waxayguu qaadi doonaa wuuna idiin sheegi doonaa saaxib markii aad masiixa u timaado wuxuu ku siinayaa wax waliba ee aad uga baahan tahay noloshan masiixa waa kan maamula hadiyadaha oo dhan ruuxa quduuska ah isaga ayaa bixiya oo dadka siiya laakiin haatan ruuxa quduuska ahi wuxuu halkan dunida ah ka samaynayaa kormeer isagoo qayb ka ah saddexnimada rabbaaniga ah ciise masiix waxaynu garanaynaa inuu yahay madaxa kiniisadda saaxib wax waliba masiixa ayaa laynagu siiyey waayo isagu waa alfa iyo omega waa isaga keliya kan wax waliba ay ku soo dhammaadaan oo isagaa wax waliba inoo sameeyey haddaba aayaddan way caddahay suuragalna ma ahan in la fahmi waayo waa marka uu leeyahay innagoo garanayna in qofku aannu ku badbaadin ha ahaado caddaan ama madow hodan ama sabool roomaan ama maraykaan ama shiinayse xaq ku noqon maayo shuqullada sharciga wuxuuse xaq ku noqonayaa rumaysadka oo aan wax kale lagu darin waxaa kaloo aayaddu ay leedahay xataa innagu waan rumaysannahay ciise masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiixa ee ayan ahayn shuqullada sharciga haddaba bawlos yuu ka hadlayaa marka uu leeyahay innaga wuxuu ka hadlayaa kuwa israa'iiliyiinta ah wuxuuna leeyahay isaga iyo weliba kuwa yuhuudda ah ayay qasab ku noqotay inay sharciga ka soo tagaan oo ay u yimaadaan masiixa oo ay ku kalsoonaadaan isaga si xaq looga dhigo rumaysadka masiixa laakiinse aanay ahayn shuqullada sharciga waxaa gunaanadka aayaddani uu caddaynayaa oo qof walibana uu garan karaa macaaniga ka dambeeya marka rasuul bawlos uu leeyahay maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq kuma noqon doono marka yaynaan hoos u dhigin shaqadii wacnayd ee sayidkeennu uu inoo sameeyey innagoo camal ku darayna waxyaabihii uu inoogu dhammeeyey iskutallaabta dusheeda waxaan ahayn dembiile cadaab istaahila ha yeeshee waxaan kalsoonidaydii saartay badbaadiyaha waxaanan badbaado dhab ah ama kaamilan ka helay masiixa iminkana waxaan idiin sheegayaa in aayadda xigta ee toddoba iyo tobanaad ay aad iyo aad u dhib badan tahay in la fahmo haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiinse markaynu doonaynay inaynu masiix xaq ku noqonno haddii la helo inaynu qudheennu dembiilayaal nahay masiixu miyuu yahay mididiinka dembiga ma suurtoodo marka ay sidaan tahay erayga xaq ka dhigis ayaa giriig ahaan noqonaysa dikaa'ino oo macnaha rasmiga ahina uu noqonayo qof xaq laga dhigayo oo quman amase in qof la hagaajiyo haddaba waxaa xaq laynooga dhigay rumaysadka aynu ku qabno ciise masiix waxaa taasi ka micno ah in dembiilaha oo isaga ilaa hortii ku eedaysan oo xukun iyo eediba ay saaran tahay baa xaq laga dhigayaa iyadoo loo cuskanayo rumaysadka shaqada furashada ee ciise masiix uu dhammeeyey ma ahan oo keliya saamaxaadda dembiga oo iyadu ah maaddo naaqus keenaysa waxaase lagu helay hawshii lagu faa'iiday ee ah xaqnimada masiixa waxaana qofkii rumaysadkiisa aawadii laga dhigayaa mid xaq ah xaqnimada aan leeyahay ma ahan mid aniga ii gaar ah waayo xaqnimadaydu ma ahan mid la aqbali karo laakiin waxaan ku leeyahay xaqnimo dhammaystiran masiixa arrinka gundhigga u ah aayadda toddoba iyo tobanaad waxa weeye maadaama yuhuudda ay isaga tagaan sharciga si ay xaq ugu noqdaan masiixa oo isaga galabooskooda dembiilannimada marka uu ku dhammeeyey iskutallaabta dembigooda miyaa masiixu uu noqonayaa kan iyaga dembiilayaal ka dhiga bawlos jawaabtiisii waxa weeye maya ma ahan in markii ciise jegadeenna qaato oo isagu noqonayo dembiile yuhuudda isla sida qurumuhu ay yihiin waa dembiilayaal dabeecad ahaan qofka yuhuudka ah ku noqon maayo xaq sharciga sida bawlos uu inahoga tusaalaynayo isla arrinkaasi waxaa ka hadlay butros markii uu u qudbaynayey guddigii kiniisaddii magaalada yeruusaalem haddaan dib ugu noqonno faalladaasi ayaannu eegaynaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba maxaad ilaah u jarribaysaan inaad harqood qoorta xerta saartaan kaasoo innaga iyo awoowayaasheen aynaan qaadi karin laakiin waxaan rumaysanahay inaynu ku badbaadi doonno nimcadii rabbi ciise masiix siday ugu badbaadi doonaan markaa sidaad arkaysaan butros iyo bawlos waxay isku raacsan yihiin waxbaridda ku saabsan xaqnimada lagu helo rumaysadka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka iyo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo haddaan mar kale dhiso waxyaalihii aan dumiyey waxaan isku caddaynayaa inaan ahay mid xadgudbay marka dhanka kale laga eego bawlos wuxuu leeyahay haddii aan sharciga hoos imaado aniga qudhaydu waxaan noqonayaa mid xadgudbay haddaba sidee baa qofku xor uu uga noqonayaa ama uga noqon karaa sharciga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka saddex boqol kow iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan anigu sharcigan ugu dhintay xagga sharciga inaan ilaah u noolaado bawlos wuxuu haatan leeyahay markii masiixu uu dhintay aniga ayuu ii dhintay wuxuu galay booskaygii waayo sharciga ayaa ina eedeeya soo arki maysid sharciga wuxuu meesha u joogaa inuu dadka ku eedeeyo gaariwaaga qabsaday sharcigu waa kan dadka ku xukuma dhimasho sida bawlos uu ku leeyahay warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda toddobaad sharcigu wuu i xukumaa welibana markii reer banu israa'iil ay ku hoos jireen sharcigii ilaah ayaa qarankaasu dhibaatooyin ay la kulmeen oo markii ay sharcigii dhowri waayeen ayaa la baabi'iyey hase yeeshee wuxuu keenay nidaam dadku ay qurbaanno u bixiyaan dembigooda oo wuxuu ka koobnaa shan qaybood oo kala duwan waxaanay kuwaasi oo dhaniba tilmaamayaan masiixa ilaah isagoo isticmaalaya nimcadiisa yaabka leh ayuu awooday inuu wax badbaadiyo markaana kursiga naxariista ayaa ah carshiga nimcada halkaasoo qaranka reer banu israa'iil ay ku haysteen masaamaxa dembiga sharciga haddaba wuu ina eedaynayaa sharciga dadka wuuna calladeeyaa oo waxaynu nahay kuwa sharciga hortiisa eedaysanayaal ku ah waxaana weliba la odhan karaa sharciga ayaa asbaab u ahaa dhimashadii masiixa uu inoo dhintay sharciga markii uu ina xukumay ayaynu dhimannay oo haatan haddii aynu xadgudubyadeenii ku dhimannay sharciga aawgii ayaanay ahayn inaan wakiil ka dhigto sharciga kol dambeeto sharcigu wuu i dilay oo waan dhintay markaana sharcigu iima samayn karin wixii ciise masiix uu ii sameeyey ciise masiixna booskaygii oo keliya ma qaadanine wuxuuse ii sameeyey oo kale waxyaabo kale wuxuu awood u lahaa inuu i siiyo nolol wuxuuna ka sara kacay dhimashadii markaasoo arki maysid sharciga dadka wuu qabtaa eedeeya xukumaa oo uu gowracaa taas oo keliya ayaa sharcigu uu inoo samayn karaa haddiise aad doonayso inaad ku timaado dariiqa sharciga waad dhimanaysaa masiixa oo keliya ayaa nolol ku siin kara oo welibana waa nolosha waxa aynu u baahan nahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaa qoran sida tan waxaa isku tallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waa noolahay aniga ma aha ka nooli laakiin masiix ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday haddaba aayaddaasi waxaa ku ladhan run ay tahay in masiixi waliba uu maanka ku hayo ma ahan inaan nidhaahno waxaa laynala qodbay masiixa waxaan horay u soo arkay dhallinyaro badan oo rumaysan masiixa waxaan kaloo maqlay dhallinyaradaasi oo leh ama ka sheegaya shirarka aayaddan labaatanaad waxaase muuqanaya inayan macaaniga rasmiga ah soo saarin waxaa jira dad doonaya inay ku noolaadaan nolosha masiixa taasina ma ahan waxa bawlos uu haatan ka hadlayo marka ay joogto aayaddan ma ahan inaan mararka qaar nidhaahno waxaa laynala qodbay masiixa markii aynu masiixi noqonnay balse horay baa masiixa laynoola qodbay haddii aynu nahay dembiilayaal qodobka nolosha ma ahan sharciga ina qodbaya eeddeenna daraaddeed waxaase weeye inaan ku nool nahay rumaysad haddaba waa rumaysadkee waa kan aynu ku qabno masiixa ma ahan haddaba dhegayste in ciqaabtii masiixu uu ku bixiyey iskutallaabta mid lagu qaaday dembiyadeennii oo keliya laakiin waa mid masiixu uu gelayo booskeenna bawlos wuxuu leeyahay sharciga hoostiisa waa laygu eedeeyey waxaana la ogaaday inaan eedaysana ahay xukun baana igu dhacay oo qofkii jegadiisa galayna waa la dilay goormo ayay taasu dhacday waxay dhacday markii masiixa la qodbay bawlos waxaa lala qodbay masiixa laakiin wuxuu yidhi hase yeeshee anigu waa noolahay sidee baan u noolahay waxaan ku dhex noolahay masiixa ayay jawaabtu noqonaysaa wuxuu haatan joogaa gacanta midig ee ilaah ha yeeshee kuwiinna masiixiyiinta ah waxaa loo sheegay inaan masiixa ku jirno marka ay sidaas tahayna waa inaan horu marinnaa taasina waxay meesha ka saaraysaa in innaga qudheennu aynu isqodobno ama sheeganno inaan ku nool nahay nolosha ah sida in innaga si muuqata laynoola qodbay masiixa haddaba masiixa xagga ruuxa ayaannu kala qodban nahay markii aynu rumaysanno injiilka oo aynu masiixiyiin nahay wuxuu hadalka ku jaran yahay haddaba in masiixu uu u dhintay bawlos oo welibana uu u dhintay adiga qudhaada iyo aniga qudhayda waxaa ku qoran warqaddiisii reer rooma in laynala aasay masiixa markii laynagu shaabadeeyey ama laynagu calaamadeeyey dabeetana isaga ayaynu dhimashadii kala soo kacnay oo waxaynu yeelannay cusboonaanta ruuxa waxaanan sidaasi kula joogaynaa masiixa nool bawlosna wuxuu leeyahay innagu ciise kuma garan karno jidhka ama kulama xidhiirno markii uu jir ahaan joogay dunidan ciise masiix haatan la mid ma ahan markii uu joogay israa'iil ee uu dhex degganaa nawaaxiga badda galilii oo halkaasi haatan ma joogo ciise masiix wuxuu haatan fadhiyaa gacanta midig ee ilaah oo wuu ammaanan yahay ama ma lahan jir la mid ah kii uu lahaa markii uu dunida joogay bawlosna wuxuu leeyahay waxaa layla qodbay masiixa ha yeeshee waa noolahay wuxuu markaasi ula jeedaa inuu sharciga ku dhintay oo sharcigu inama siinin nolol yaa haddaba nolosha ina siiya waxaa layla qodbay masiixa ayuu leeyahay rasuul bawlos ha yeeshee welibana waa noolahay sidee buu haddaba ku nool yahay bawlos oo taasi fasiraya ayaa wuxuu haddana leeyahay aniga ma ahan ka nool laakiin masiixa ayaa igu dhex nool haddaba dhegayste way ahmiyad ballaaran tahay in la garto inaynaan innaga ahayn kan awoodaya nolosha quduuska ah ee laynaga doonayo laakiin waa masiixa kan ina awoodsiinaya oo inagu dhex nool inkastoo weliba aynu loolan u gelayno sidii aynu nolol masiixinimo ku noolaan lahayn bawlos wuxuu kaloo leeyahay oo nolosha aan haatan jidhka ku noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah haddaba nolol ceenkee ah buu ka hadlayaa bawlos markan waa nolosha rumaysadka waa marka lagugu badbaadiyey rumaysad oo aad ku nooshahay rumaysad oo aad ku socoto rumaysad taasina waa waxa ay ka micno tahay marka la leeyahay kuwa ruuxa ku socda haddaba marka uu leeyahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah ayuu raacinayaa oo uu leeyahay kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin